faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada duhurkan warka aan kugu haynana waxaa ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledxaawe gobolka geedo ee maamulka jubbaland oo barakac bilaabay kadib si xooganna ka qabaan in markale dagaal cusub ku dhex maray magaalada madheere ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee maamulka jubbaland dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in ciidamo taabacsan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ee iska dhiibay magaalada beledxaawe gobolka geedo ee maamulka jubbaland maamulka hirshabeelle oo sheegay nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka celcali halkaasi xalay ku dileen xubno ka tirsan kooxda macawslida ee ka howlgasha maamulka hirshabeelle maamulka jubbaland wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixisa sababta ay u joojisay ka qaybgalka shirarka looga hadla caafinta soomaaliya intaas aad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka duhor ee reediyo cadaado gooruu diyaargarow warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada nageysanaya waa duur jimcaad taariikh ku aastaysan tahay lixda bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan warsaraa duurkan waa shirma kasulan anigoo xasana ayaa idin warrami doone kusoo dhowada warkii oo dhan nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka celcali ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa lasoo weerinayaa in lagu dilay deegaanka celcali ee gobolka hiiraan kadib dagaal halkaasi ku dhex maray ciidanka macawsiyeyda iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la sheegaya dagaalkan inuu yimid kadib markii ciidamada macawsleyda ay weerareen fariisin al-shabaab ku lahayeen gudaha deegaankaasi maamulka hirshabeelle ee fadhigiisu ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ciidanka macawsleyda ay xalay dileen nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka celcali ee gobolka hiiraan ee dhowaan halkaasi lagu calaama saaray gudoomiye kaxoonka dhanka ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle maxamed cali maxamed oo la hadla reediyo cadaad waxa uu sheegay in kooxda macawsleyda ee xalay ay dileen nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka celcali kadib dagaal xoogan oo ka dhacay gudaha deegaankaasi waxa uu sheegay in kooxda macawsleyda oo si weyn u hubaysan ay weerarka ku qaadeen saldhig dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahayeen deegaankaasi islamarkaasna ay dileen dhowr dagaalamayaal oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo sidoo kale nabadoonka deegaanka celcali ay magaciisan la sheegin dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali xaamud waxauu sheegay in ciidamada dowladda ay wadaan ah ogal xoogan islamarkaasna dagaalamayaasha al-shabaab laga sugayo duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan burka baali liiraa magaalada saaca ugu dheereen kooxda nabadiidkii ayagoo isku gura ayaa laga war helay laba nin waa hubaa dhimashadooda waryihiina waa laga soo qaaday afar ninna waa dhaawac ahay marka halkaas saasay wax ugu dhaceen ciidamada dawladana waa guulaysteen adiga kolley hal nin baa ka dhaawacmay wax annaga hadda xaggayn oo dhaawac ninkaasaa ka jiro hadda saasaa loogu guulaystay nabadiidka way jiraan weli waa jiraan weli halkay ay jiraan hadda buuray galeen nimanka buuraha raadgoobkooda iyo dhiigooda dhaawac fara badan la sheego hayaa dadka reer baadiyaha oo deegaanka warkaan la wadaagnay inay dhaawac fara badan ay wadanka ku jiraa la sheegaa wadankana buuro waayo buurahaasaa laga baadigooba dhaawacoodii dhimashadooda maya deegaanka waxaa waa buurahan oo burka baali iyo dameerlays meel la yiraa iyo meelo ay gelgeli jireen waayo meelihii marka inay ku jiraan la ogaaday yaa xalay la aaday hadde waana laga guulaystay sideed saac markay ahayd magaalada laga baxay salaadiina meeshaa lagu galay muddooyinkii dambe ee ciidamada macawisleyda ee gobolka hiiraan ka howlgala ee la dagaalama dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay wadan weerar ay ku qaadayaan salgada dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in isu soo dhiibeen ciidamo daacadu ahaa islamarkaasna u dagaalamaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsadka hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna ku sugnaa gudaha magaalada madheera ee gobolka qoyi bari ee wadanka kenya askar ka tirsan ciidamada jubbaland magaalada madheer ee gobolka qoyi beri ee dowladda kenya ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beledxaw ee gobolka gedo maamulka jubbaland kadadaallo ay sameeyeen maamulka gobolka gedo oo ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dagaalamaya maamulka jubbaland ciidankan oo si la sheegay gaaraya toban askari ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka waxaana ay hubkooda ku wareejiyeen saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka jubbaland dhowaan waxaa la wareegay gacankahinta magaalada badaxawe gobolka guudi maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo nabadsugidda iyo ciidamo kaleo si gaara u tababaran oo dowladda federaalk soomaaliya gobolkaasi hegeysay maamulka gobolka guudi maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada askarta ciidamada jubbaland ee kusoo goosanaya dalagyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada badaxawe gobolka guudi maamulka jubbaland halkaas ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ee tagarsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ku jira abaabul ku aadan sida ay u difaaci lahayn ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sida uu inoo xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gude axmed barash sheekh oo la hadla reediyo cadaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka gude ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in cabsi xoogan iyo xaalada ciidan ay ka jirto magaalada madheere halkaas oo abaabul dagaal ay ka wadaan ciidanka wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo gacan kiilaya ciidamada dowladda kenya oo ka caawinaya dhanka saanada iyo saadka ciidamada halkaasi ka howlgala kenyaanka oo ahaa ciidamadii jubbaland ka soo haray raadigeedii ayagii baana dhex degay aada uga mudaaharaadsan yihiinoo dadka xabad iyo waxaas meel la aqoonine waxaasay ka qaxayaan shacabkii iyo iskuulladii oo dhan hataa waa xiran yihiin iyo maxaa la dhihi jiray ganacsigii iyo waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii kulli waa xiran yahay mandheera taasna waxaa keentay culayska uu ku hayo wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid waa been waxaasla wax soo gaaray iyo wax kala tuni ma jiraan asagaaba cagag baa loo jarahayaa ku kaadiyaa laleeyahay cagagan ma baxaysaan waxaa laga baqayaa inay kala farxadaan hadda toban askari baa kasoo goosata waa maalin walbana saasay u goosanayaan ninkii dhabanaanka u istaagaba hor ooga soo goosanaya ma garan dhan kale ciidanka kenya ayaa fadhisan dagaal waxay ka samaysteen goobo hor leh oo ka tirsan gobolka godow xilli dowladda kenya ay ku dhawaaqday in ciidankeeda ay kala baxayso soomaaliya arrintaas oo muujinaysa kenya u diyaargarowda dagaal ka qarxa xuduudka soomaaliya kenya maamulka gobolka goodi ee maamulka jubbaland ayaa ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya inay keento cadaadis sidii ciidankeeda ay ula bixi lahayd dowladda kenya gudaha soomaaliya magaalada mandheer oo muddo nabadgelyo ku jirta ayaa weli waxaa ka soconaya barakaca sameynayaan dadka shacabka ay maamusho dowladda kenya kadib markii magaaladaasi uu saldhig ciidan uu ka samaystay wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo taageera ka helaya ciidamada milatariga dowladda kenya ee ku sugan xuduudka soomaaliya kenya wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixisay sababta ugu hartay shirarka looga hadlay dancafinta soomaaliya qoraal dhowaan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu shaaciyey inay gab ahaanba joojiyeen ka qaybgalka shirarka looga hadlayo arrimaha danacafiinta soomaaliya waxaana haatan faahfaahin ka baxshaa sababaha arrintaas keentay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland cabdirashiid shire qalinle oo shirshiraad maanta warbaahinta ku qabtay oo shirshiraad warbaahinta ugu qabtay magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland cabdirashiid shire qalinla waxaa sababta uu ku sheegay in dowladda federaalk soomaaliya colaadda ay ka abuurtay deegaano nabdoon oo gobolka gada ka mid ah islamarkaasna dagaal halkaas uu ka dhacay sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya cunuqabatan ay saartay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland sidoo kalena ay lagu dhibaataynayo garoonka diyaadaha muqdisho mas-uuliyiinta doonaya inay tagaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland oo aan si kooban u sheego barnaamijka ku saabsan barnaamijkii maaliyadaha iyo deencafinta inta xaaladuhu sidan yihiin inaanaan ka qaybgeli doonin shirarka annagoo sabab uga dhignay colaadaha laga horinayo deegaanada xorta ee jubbaland iyo cunuqabataynta ama xayiraadda saaran dhammaan deegaanada jubbaland ujeeddo hakin shirarka wasiirada maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya mudane wasiir waxaan kaaga mahad celinaynaa sida xilkasnimada leh aada isaga xil saartay sidaad isugu xiri lahayd dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya khaasatan arrimaha maaliyadda iyo deen cafinta mudane jubbaland waxay had iyo jeer u taagan tahay sidii danta guud looga wada shaqayn lahaa waxaana si buuxda u taageernay shirarka laga hadlayo arrimaha deen cafinta taasoo aan aragno u aragno mid dan guud u wada ah ummadda soomaaliyeed siduu horey u sheegay mudan axmed maxamed islaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland aragnay in dowladda federaalka soomaaliya ay amni darro badan ka abuurtay deegaanada xorta ah ee jubbaland iyadoo u adeegsatay ciidankii loo tababaray inay la dagaalamaan argixisada ciidankaas oo ay beesha caalamku ku bixiyeen dhaqaalo badan iyo dhiigba markaan aragnay xanibaadda iyo cunaqabataynta joogtada ah ee lagu hayo shacabka jubbaland sidoo kalena lagu dhibaataynayo mas-uuliyiinta marta gegida diyaaradaha caalamiga aadan cabdulla cusmaan markaan aragnay in wada shaqayntii iyo isu soo dhoweyntii ay jubbaland ka shaqaynaysay iyadoo rajo weyn ka qabtay in xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah uu soo hagaagi doono gaar ahaan jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya laakiin inuu sii xumaado mooyaane uusan soo hagaagin sababtuna ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya sidaa darteed waxaan go'aansannay inaan hakinno ka qaybgalka shirarka looga arrinsanayo arrimaha maaliyadda iyo deencafinta oo ay dowladda federaalku hormuud ka tahay sida shirka beerdhabo ee loo ballansanaa kow iyo tobanka bis saddexaad laba kun iyo labaatan intay dowladda federaalka ah ka joojinayso colaadda iyo xayiraadyada ay ku hayso shacabka iyo mas-uuliyiinta jubbaland go-aankan ka soo baxay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland ayaa ku su-aadaya xilli weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland oo ku aadan doorasho labaiyo labaatankii bishii agoosto ee ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xilligaas oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsayn doorashadaasi magaalada madheere ee gobolka qoyi bari ee dowladda kenya shacabka ku noolaa waxaa maanta ay bilaabeen barakac kadib markii cabsi xoogan ay kasoo wajahday dagaal mar kale dhex mara dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ciidamada kala taabacsan ee ku sugan xuduudka soomaaliya kenya wararka ka imaanaya magaalada madheere ee xadka dalalka soomaaliya kenya waxay sheegayaan dad badan halkaasi ay ka barakaceen kuwaasoo ka cabsi qabaa xiisada maalmaha degneeda ka taagneed xuduudka soomaaliya kenya si gaara magaalooyinka beled xaawo iyo magaalada madheere ee gobolka qoyibari ee dowladda kenya dadkan barakacaya ayaa la sheegaya in ka qaxyaan deegaanada kale hoos yimaada maamulka madheere oo ay ka mid yihiin carabiya raamu takaaba qalaaliyo iyo dhanka kale ee dowladda waddanka etoobiya sida aan u joognay ciidan duulaya ayaa inoo soo galay laba ciidan dhexdooda ayaan gallay halkaasna waxaa xuduud carruurtii iskuullada aadayay khatar ayay ku jiraan nafsadeenna khatar ayay ku jirtaa waana qaxaynaa sababtoo ah haddii uu madfac kugu soo dhaco halkay aadi ayuu yidhi haweeney ka mid dadka deegaanka oo warbaahinta kula hadashay magaalada madheera ee gobolka qoyi bari ee dowladda kenya dowladda kenya waxay sheegtay inaysan wax badan ka qaban karin ilaalinta ammaanka magaaladaasi taasina ay keentay inay barakacan deegaanada kale madheere ku dhowdhow sidoo kale rashiid isaaq oo ka mid dadka qaxaya ayaa sheegay in dagaalkii dhowaan ka dhacay xuduudka ay khatar badan ku keeneen noloshooda haatan aysan doonin in arrintaas markale ay kula kulmaan magaalada badaxaw ee gobolka guud ee maamulka jubbaland inta badan dadkan ayaa ku qaxaya basas ayagoo kala gooshaya deegaanadaasi waxaa sidoo kale laga soo warramaya inuu sare u kacay qiimaha lagu raaco gaarigaasi barakacan maanta ka bilowday magaalada madheera ee gobolka qoyibari dowladda kenya ayaa ku su-aadaya xilli weli uu jiro xiisad u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland oo gudaha u galay magaalada madheere ciidamo taabacsanaa ciidamo taabacsanaa wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa dadka deegaankaas u sheegeen inay ku sugan yihiin qeybo ka mida madheera ee dhanka xuduudka kenya inkastoo jubbaland arrintaas ay beenisay inkastoo hadda aysan jirin dagaal socda haddana waxaa jira dhaqaayo ciidan oo ay wadaan ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee ku sugan degmada beledxaawo waxaana suurtagal ah in markale halkaasi laisku gacan saaro dhinaca kale dowladda kenya waxaa maanta ay sheegtay in dhammaan ay higan gelisay ciidamadeeda islamarkaasna xilligan wax cabsi aan laga qaban in gudaha dalkaasi ka dhacaan weerar xilli dhowr jir weerar ka fuliyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda kenya waxa uu sheegay in dowladda kenya ay qaadisay tallaabeen dhowr ah oo lagu ilaalin doono dadka shacabka ah islamarkaasna ammaanka kenya si weyn loo adkeeyey wasiirka uu booqday goobo ganacsi oo ku yaala red moll waxa uu sheegay in halkaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka ay u diyaarsan yihiin ka jawaabidda cidda weerara ka geysata gudaha waddanka kenya xaqiiqada isbedel ayaa yimid weerarada kooxda dagaalamayaasha al-shabaab hayeeshee ciidamada ayaa mar walba u diyaarsan sugidda amniga oo ay ka hortagaan falalka amnidarra ee ka dhaca gudaha waddanka hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi ayaa ku su-aadaya xilli dabiiqadii bishii hore maraykanka uu ka digay in la bartilmaameydsado goobo kale oo muhiim ah oo dowladda kenya ay ku leedahay gudaha waddankaasi markaan haddaan fiirin magaalada baydhabo ee gobolka hirbaa ee maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed waxaa maanta lagu soo gabagabay shir ay lahaayeen hay-adaha amniga maamulkaasi shirkaas waxaa looga hadlayay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashada soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed shirkan waxaa shir gudoominayay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo mas-uuliyiin kaloo ka mid a koonfur galbeed sida wasiirka wasaaradda amniga iyo mas-uuliyiin kaloo ka mid a maamulka koonfur galbeed saraakiisha ciidamada kala duwan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qayb galay kulankan lagu sugayay ama looga hadlayay amniga deegaanada koonfur galbeed si gaara goobaha dhowaan ay ka dhici doonaan doorashada xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee ka dhacaysa magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo goor redio caa la hadlay waxa uu sheegay in shirkan ahmadiisu yahay sidii loo sugi lahaa amniga islamarkaasna loo xaqiijin lahaa goobaha hadda ciidamada amnigooda gacanta ku hayaan islamarkaasna ku taala guud ahaan koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo iyo xarumo muhiim ah oo la cayimay islamarkaasna hay-adaha amniga koonfur galbeed iyo madaxda maamulkaasi ay u xil saaran ciidamo gaar ah goobahaas oo ah gooba lagu qaban doono doorashada xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed oo doorashada dhowaan ay ka bilaaban doonaan magaalada baydhabo ee gobolka baay maamulka koonfur galbeed kulankan looga hadlaya amniga koonfur galbeed ayaa yimi kadib markii halkaasi dhowaan lagu qabtay xubno doonaya in isku qurxiyaan goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay maamulka koonfur galbeed waxaana hadda kadib magaaladaasi ka bilaaban doona howlgallab xoogan sida ay noo sheegeen saraakiisha iyo wasiirada amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed iyo deegaanada kale gobolkaasi ka howlgala iyo deegaanada kale gobolkaas ka kooban yaha ka socda howlgallo ballaaran oo al-shabaab laga saaray gobolkaas iyo sidoo kale dhaqayo kale oo ciidamada militariga soomaaliya kuwa koonfur galbeed ay ka wadaan deegaano hor leh gobolkaasi ka tirsan warka duurur ood kala socotaan radio caada duuraba intaasuu ku yahay intaana warkana warkaxi dib u kulma doona duur wanaagsan